bayaanka ka soo baxay taliska ciidan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay dagaalka saaka ka dhacay degmada aadan yabaal ayaa waxaa lagu bilowday sida tan mujaahidiinta oo la wareegay aadan yabaal iyo yosooman siddeed iyo tobanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan lix iyo tobanka abriil sannadka labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo arbaco ah weerarro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe weerarrada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka saldhigyada cadowga ay mujaahidiinta weerareen ayaa ahaa toban saldhig oo ku yaala duleedka iyo gudaha degmada ayna degganaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ashahaadala dirir ah kuwaasi oo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari dagaallo xooggan kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii cadowga waxayna si buuxda oola wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada aadan yabaal ciidamadii cadowga islaamka ahaa ee uu hogaaminayey murtad odawaa yuusuf raage ayaa si habqan ah ooga cararay saldhigyadooda waxayna ku kala firxadeen dhulka baadiyaha ah ee duleedka aadan yabaal inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda lagu dilay konton iyo shan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo kow kale cadowga lagu dilay dagaaladii maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil lafdhabar u ahaa dagaalka shahaadala dirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub gaadiid dagaal saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jibiyey dagaalka aadan yabaal dhanka wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaanka yosooman ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kadib markii halkaasi ay ka firxadeen maleeshiyadii murtadiinta ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay dagaalka shareeca la dirirka ah ka waday nawaaxiga deegaanada aboorey iyo yosooman taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada towxiidka ka wadaan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaasi oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa ciidankeenna halyeeyada ah ee maanta xoreeyey degmada aadan yabaal iyo deegaanka yosooman kuwaasi oo cashar u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoraysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga oga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله